hawsha aad aragteen ujeeddo kale ma aha waxa weeye dadkii in la badbaadiyo xoolaha doonta saaran iyo doonta lafteeda dadka ka shaqeeyey oo ka qayb qaatay waa dee ganacsato iyo nin kasta ganacsato hooyooyin dhallinyaro qof aan ka qayb qaadan runtii ma jirto aad iyo aad baan dadkaa ugu mahad celinayna gaar ahaan gabdhaha runtii oo iyagu digsiga habeen iyo maalin karinaya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo guddiga runtii ka shaqaynaysa shaqada oo maxaanku idhaahdaa uu madaxu yahay fu-aad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ma aha runtii waa waajib qof kasta saaran qof kasta waxa uu heli karo waad ogtihiinoo dowladdeennii hore maxamed siyaad bare iskaa xoqoso bay soo saartay dowladda tan cabdiweli ee wakhtiga saagana isku tashi wax la yidhaahdo ayuu soo saaray marka horta isku tashiga laftiisa dowladduu ka yimi ee la socda gaar ahaan madaxweynuhu ka yimi in shacabku isku tashado waa qayb ka mid ah ka qaybgalka hadda maanta lagu jiro kalimbuy marka dadkuna inay isku tashadaan waa fiican tahay oo qofba wuxuu hayo dee maanta haddii la yidhahdo waxa aan dhisno guri aan dhisno oo de isku tashi lagu dhiso waxaan u malaynayaa un waa waxun dadkoo dham ay leeyihiin runtii anigu wax kale odhan maayo maalinteeda baan ka hadli doonnaa wixii kale oo maaragtay dadku say xitaa u kala hawl badan yihiin say uga kala qayb qaateen laakiin arrinta hadda aan ka hadlayaa waxaa weeye inaan saaxiibadayna ku soo dhoweeyo hawshaa maanta ka socota maxaanku idhahdaa badbaadinta doontaas iyo in dowlad in dowladda lafteedu si fiican uga qayb qaadato lafteedu oo dadkaas waa soo jeedinayaa dowladdu inay aada iyo aada uga qayb qaadato runtiina dadka ka shaqeeyana ay yeeshaan abaalgud iyo maaragtay mudnaan wixii la siin lahaa ay mudnaan waxay u leeyihiin wax kale odhan maayo waxaan ku soo wareejinayaa saaxiibaday waxaan leeyahay fiiriya sida wax u socdaan wax kalena kuma jiraan muhiimadda aan leenahay qofku wuxuu doono ha yidhaahdo wixii xagaldaaca ah oo aad aragtaan yaan dhib loo qaadan ama ama qaab si qafba qofba si uu siinaayo innaga ujeedadeenu waxaa weeye badbaadinta doontaa caabiday nin kastooo ka qayb qaatana inay shaksi saxaafad kullu maxaanku idhaahdaaye hooyooyin dhallinyaro culimo ganacsato dhammaan aad baan ugu mahad celinaynaa annaga hawsheedu waa mahadnaq iyo inaan dadkaas aan dhiiri gelinno wax kale wixii aan qaban karrana dee waa kaga qayb geli doonaa haddii la yidhaahdo dowlad ahaan wakhtigeeda wakhtigii hawshaasi dhammaato hawshaas runtii waa mid dadweynaha iyo dowladda iyo dhammaan shacabku wada hayaan wax kale horaan idinku sheegay hawsha iyadu waa intaa aad baana u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka ugu horraysa waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala isagaa mahad iska leh marka xiga waxa aanu mahad celin u soo jeedinaynaa dhammaanba laamaha dowladda ee gobolka bari ganacsatada dadweynaha guud ahaantood ururada bulshada intaas oo dhan oo u gurmaday doonta ku soo caariday muxuu ahaa dekedda magaalada boosaaso meel wax yaru jirta taas dadweynahaas sharafta leh waxaanu u sheegaynaa inay qabteen shaqo wada wadaninimo oo ah midkii looga bartay inay qabtaan waxay ina tusaysaa in dadweynaha reer puntland gaar ahaan gobolka bari ay awood u yeesheen cududooda inay isku geeyaan kana turjumaan tusaana tusaalihii uu madaxweynuhu siiyey oo ahaa isu tashiga ay run ka sheegaan meesha xeebta ah oo doontu ay hadda ku caariday oo ay taagan tahay ilaa iyo meesha beriga ah oo waxay isu jiraan laba boqol ilaa saddex boqoloo mitir shaqadii lasoo qabtay oo haddeer lagu sameeyey dekedda dekedda yarta ah oo emergencyga lagu sameeyey oo muddada yar lagu sameeyey oo dad badani ay runtii aada ula yaaban yihiin degdega iyo shaqada wanaagsan ee ka socota waxaa u haray wax yar oo ah labaatan mitir ama siddeed iyo toban mitir in yar toddobiyo toban mitir oo la filayo insha allah maanta inay dhammaato taasina waa guul ay gaadheen gobolka gobolka muxuu ahaa dowladda laamaheeda shacabka dhammaan iyagoo isku duuban waxaynu ka xuseynaa marka maamulka gobolka guddiga amniga dhammaantood muxuu ahaa ciidanka booliiska oo iyagana amniga adkaynaya iyo taliskooda dhammaantood waa u mahad celinaynaa jasaak allah baan leenahay haddii alla idmo haddee waxaynu nahay hal hal xubin baynu nahay puntland annagu iyo wasiirada ila socday marka laga reebo wasiirka dekedaha iyo isagoo halka jooga shaqada badanna inta badan hormuudka ahaa ee aniga iyo wasiirka ila socda iyo taliyaha booliiska waxaan awal u nimi howlo amni insha allah howlahaasina aada si fiican bay noogu dhammaadeen waxaan leenahay markaa intaa yarna oo ka hadhayna dhammaystira wax yar baa inoo haray waaan waxaan ogaanay inaynu qabsan karno oo dekeda maraakiib kusoo xirto kusoo xirtana dhisan karno haddaynu awoodeyna isu geyno ajnabina ka maarmi karno haddii alla idmo arrimaha aan rabo marka inaan kala hadlo dadweynaha insha allah gaar ahaan gobolka aan joogno ee magaalada ee furdadda ay ku taallo amnigu inuu yahay muhiim ogaada inaynu amniga ugu baahannahay inuu amnigu yahay aynu ugu baahannahay sida oxyjiinta aynu ugu baahannahay ibni aadanku horumarka aynu gaarayno ma gaari karo haddaan amni jirin ma soconayo adkaysta amnigiinna isku duurnaada oo oxyjiinteenu cadow badan baynu leenahay oo meel walba jira cadowgeennu waa badan yahay ha noqdo meel walba inay furim ay nooga sameeyaan dhinacyo badan waxaa kaga bixi karnaa inagoo wada shaqayna laamaha amniga la shaqayna noqonna mid taasaan ku guulaysan karnaa taasaan ku dhisan karnaa horumar iyo muxuu ahaa guul aan gaadhno aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay wasiir intaan ka bixin waxaan ku weydiiyo dhowaan guddiga amniga ee gobolka waxay soo saareen waraaq ay shaqada yidhaahdeen waxaan kaga joojinay taliyaha qaybta booliiska islamarkaana qaybo ka mid a shaqaqooyinkii dhacayay iyo iyagoo u cuskanaya qoraalka arrinkaas maxaad ka leedahay
arrintaasi waa arrimo aan rabno baaritaan ku jiro arrimaha aan u soconnay ah mana aha arrimo aan hadda rabno inaan ka sii deyno miidiyaha insha allahu wakhtigeeda ayaa haddii alla ka hadli doona أركان شعبنا أمنية سالة سعودي نزيد أمنية تاعي وصاصو حكا دعاي فلان أمنية ودوغو وينا ويرن كيسر لك الوصول قال برتماها وشباب سوى الرين كي حرادة الثلاث كذا سوى أمان كي بوصاصو فلان تسيب الميدج فهي أمنية داتينا كي قابسي
waad mahadsan tahay ammaanka magaaladaad degan tahay adugu magaaladana si nabadaa ku martaa soo ma amnigu waxaa weeye eeg dadka nabaddiidka ahaa adduunka phenomenon iyo arrimo ka jira weeye waa cudur ku soo kordhay dunida inteeda badan gooni inaguma aha innaguna uma horidno oo dagaalka habeen iyo maalin ciidankeennu waa ku jiraa haddii aynu hadda magaalada waa soo marnay way dhici karaan ninka argagixisada ah oo samaynaya inuu faldarro fal amni darro sameeyo ninkaasi waa inuu mar keliya guulaysto isagu one time innaga laakiin boqol kiiba boqol inaan guulaysano way day and nightna waa taagannahay waxaa weeye waa ka guulaysanaynaa insha allah